subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa subax sabti ah oo bisha diseembar ay tahay saddex iyo labaatan sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeenna v o a somaali com idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah saare cabdi axmed iyo jaamac buulle jaamac
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda saaka waxaa ka mid ah wasiirka hawada iyo duulista soomaaliya oo sheegay in toddobaadyo ay ka dhiman tahay u soo rarista magaalada muqdisho maamulka hawada sare ee soomaaliya oo dhowr iyo labaatan sano ka maqnayd gacanta soomaalida
isla markii waxaan bilaabnay rakibaada qalabka qalabkii meeshii ugu dambeeyey ayuu hadda marayaa sideed iyo labaatanka bisha waxaan ugu bishaaraynaya ummadda soomaaliyeed ee dowlada ka raali noqdo inaan qaban doonno xafladii lagu dhammaystirayay qalabka lagu maamulayo hawada soomaaliya ee magaalada muqdisho looga maamulayo qodobada kaleed ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mida shan carruura oo ku dhimatay deegaanka mandheera ee waqooyi bari kenya shalay gelinkii dambe kadib markii bam ay ku ciyaarayeen ay kula qaraxday deegaankaasi carruurtaasi oo u weyn yahay shan iyo toban sano jir ilaa iyo koob iyo toban sano jir oo u yar waxaan sidoo kale idiin haynaa wasiirka ciyaaraha iyo dhallinyarada ee jubbaland oo nooga warramay koobkii ciyaaraha maamul goboleedyada ee ay jubbaland shalay kaga adkaatay puntland sideed koob oo gobolada ah iyo koobkii ardayda ayuu qaaday sagaalkaa koob ayay kismaayeen tan markii loogu daro tobanay noqonaysa marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay maxamedalyada inuu yimaado kismaayo soo dhaweyna weli uu ii yimaado anuu wasiira ah xubintii ciyaaraha ayaad iyadana maqli doontaan iyo qodobo kale balse waxaasoo dhan waxaa ka soo hormaraya warkii dunida
qaar ka mid ah sharci dejiyaasha maraykanka ayaa dalbaday in baaris lagu sameeyo sidii loola dhaqmay sagaashan iyo laba ruux oo soomaali ah oo dalka maraykanka laga musaafuriyey sida la sheegay iyagoo ka tinadeysnaa kuraasta ay diyaaradda ay saarnaayeen muddo laba maalmood ah wararka qaar ayaa sheegaya in dadka soomaaliya loo waday ay isqooyeen maadaama aan loo ogolaan inay soo xaajoodaan muddo afartan iyo siddeed saacadood ah dadkan ayaa lasoo laga soo celiyey magaalada dakar ee dalka senegal waxaana la geeyey miami oo dalkan maraykanka ah kate ellison oo kongareeska maraykanka ka soo gala gobolka minnesota oo ah halka soomaalida ugu badan maraykanka ay ku nool yihiin ayaa sheegay in wararka ka soo baxaya safarkaas diyaaradda ah ay yihiin kuwo aad xadgudub ugu ah xuquuqda aadanaha kate ellison ayaa hay-adda socdaalka ee maraykanka ka codsaday inay baarto sidii ay wax u dhaceen golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa si wada jira isugu raacay jimcihii shalay ahayd inay ku soo rogaan cunaqabateyntii labaad oo ka dhana kuuriyada waqooyihii iyaga oo bartilmaameedsanaya xilligan goobaha muhiimka u ah barnaamijka hubka nukliyeerka ee waddankaasi sidii xilligii aan soo dhaafnay waxaan sii wadi doonnaa inaan la tartanno barnaamijka kiim ee uu doortay ee ah inuu sameeyo ficilada gardarada ku ah cunaqabateynta qaramada midoobey ee saarto ayay tiri niki heley oo ah safiirka maraykanka u joogta qaramada midoobey qaraarkan cusub ee golaha amniga ee qaramada midoobey ee ka dhanka ah kuuriyada waqooyi ayaa waxa uu imaanaya iyadoo horey kulamo ay sidan oo kale golaha u qaateen ugana fariisteen saddex jeer oo hore ay ku soo saareen sanadkan horaantiisii qaraaro ka dhana Beyond Yan.
aroor suuban dhegeystayaal mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington wasiirka duulista iyo hawada soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi salaad omar ayaa sheegay inay wax ka yar laba toddobaad ka dhiman tahay in dowladda soomaaliya ay si buuxda u maamusho hawada soomaaliya kadib dhowr iyo labaatan sano oo hawada dalka ay magaalada nairobi ka maamulaysay hay-adda akyaka ee qaramada midoobay u qaabilsan hawada wasiirka socdaalka oo wasiirka hawada aan idhaahdee dhegeystayaal iyo duulista oo socdaal ku maraya waqooyiga america ayaa sheegay in haddii soomaaliya ay dib u hanato hawadeeda laga maamuli doono eeraboorka magaalada muqdisho halkaasoo qalabeyntii lasoo sameeyey saare cabdi axmed ayaa wasiirka duulista iyo hawada soomaaliya maxamed cabdulaahi oomar ku wareysatay qadka telefoonka isagoo ku sugan magaalada edmonton ee dalka canada
bismillahi raxmaan raxiim safarkayga wuxuu u badnaa safar shaksi ah laakiin maadaama aan north america markaygii hore deganaa oon halkan ka tegay communitiga soomaalida ee north america dhammaantood ayaa waxay igu cazimeen magaalada edmonton oo ah magaalada hadda labaad ee soomaalida ugu badan tahay dalkan canada marka communitiga ayaa halkani igu soo dhaweeyey iyaga ayaa halkan igu cazimay insha allahu tacaala habeen dambe ayaa marka waxaan qaban doonaa meel shir aan isugu imaano dhammaan dadweynaha soomaaliyeed ee degan goboladan hadda westiga ah iyo edmonton magaaladan gaar ahaan in aan insha allahu tacaala iska wareysano soomaaliya iyo xaaladda hadda sida ay tahay xadilaahi taala waa gartay wasaaradaada arrimaha duulista iyo hawada bal waktigan waxaad iiga warantaa halka uu ku dambeeyey arrinkii la xiriira in soomaaliya hawadeeda dib loogu soo celinaya sidaad horey u sheegtay magaalada montreal adigoo horey uga sheega waxaad sheegtay in hawada soomaaliya maamulkeeda dib loogu soo celin doono dhammaadka sanadkan marka waktigii sanadka wuu dhammaaday maxaa idin qorsheysan maxaadse haysaan bishii may iyo bishii september labadaba waxaan tegay montreal oo ah head officeka hay-adda la yihahdo icawa oo u qaabilsan duulista rayidka ee adduunka oo u n-ta hoos tagta heshiisyadii ugu dambeeyeyna meeshaas ayaan september laba iyo tobankeeda kusoo saxiixanay oo loogu soo wareejinayay soomaaliya hawadeeda in laga maamulo waddanka gudihiisa marka alxamdulilah arrintaasi way iska soo dhamaatay wixii procedure ahaan islamarkii waxaan bilaabnay rakibaadii qalabka qalabkii meeshii ugu dambeeyay ayuu hadda marayaa sideed iyo labaatanka bisha waxaan ugu bishaareynaya ummadda soomaaliyeed haddii ilaahi ka raali noqdo inaan qaban doono xafladii lagu dhamaystirayay qalabka lagu maamulayo hawada soomaaliya ee magaalada muqdisho looga maamulayo xaflad weyn ayaan sameyn doonaa insha allahu tacaala oo lagu bahfurayo qalabkii ku rakiban hawada diyaaradaha soomaaliya hawada dusheeda mara waxaa lagala hadli doonaa magaalada muqdisho haddii ilaahay karaal noqdo marka sidii aan ballan qaadnay sanadka inta uusan dhammaanin sideed iyo labaatanka bisha hawada qalabkii lagu maamuli lahaa wuu dhamaystirmayaa shaqadana way bilaabmaysaa haddii ilaahay ka raali noqdo ilaa iyo bisha january dhexdeedana waxaan sameyn doonaa waxaa isla shaqeyn doona muqdisho iyo nairobi labada waa laga wada shaqeyn doonaa february dhexdeeda waxaan bilaabi doonaa insha allah in qalabkii naga yaalay nairobi lasoo xiro haddii ilaahay ka raali noqdo xafiiska nairobi ilaa iyo bisha march dhamaadkeeda waxaan rajeynaynaa in complete la xira qalabka yaalana lasoo furfuro haddii ilaahay ka raali noqdo iyagoona u isticmaali doono meelo kale oo soomaaliya ka mid ah marka alxamdulilah wayno arrintaasi waa arrin soo dhamaatay waa yahay dhinaca amniga iyo tasiilaadka iyo goobta wax laga dhigayo shaqaalaha xirfadooda iyo waxaasoo dhan ma laga sii fakeray mase waxay yihiin un wax gudihii wadanka lagu sameynaya laakiin weli ay gacanta kula jiraan hay-adda icawa oo qaramada midoobe u qaabilsan dhinaca duulista muddadaba soo haysay maamulista hawada soomaaliya haddii aada fiiriso wadamada kale ee dariskeena ah iyo wadamada adduunkan shaqaalaha ka shaqeeya waxaa la waxaa ku jira dad ajnabi ah so dad ajnabi ah oo haddaba icaawa u shaqeeyo iyo hay-adda icaawa intaba lugta way ku yeelan doonaan marka aan muqdisho usoo wareego shaqaalaheena tababar ayaa u socda tababaradaasi marka aan dhamaystirno oo aan yeelano shaqaalo soomaaliyeed oo ku takhasusay oo keligood maamuli kara ayay ayay gacan soomaaliyeed wada gelaysaa inta ka horeysa waxay noqon doontaa icawa iyo shaqaalo soomaaliyeed shaqaalo ajnabi u shaqeeyaan iyo annaga oo supervision kale soo dowladda soomaaliya oo supervision kale insha allahu tacaala maalin alla maalinta aan diyaar ka nahayna boqolkiiba boqol gacanta soomaalida ayuu soo wareegaya ahmiyadda ugu weyn ee annaga aan hadda sana waxay tahay toddoba iyo labaatan sana muddo gudow ayaa waxaa laga wada maamulaya waddanka gudihiisa marka waddanka dibaddiisa marka waddanka gudihiisa in laga maamulo shaqaalaha ku baxaya waddanka dibaddiisa hadda in waddanka gudihiisa dib ugu soo laabto oo halkaa ka maamulno supervisionka annaga yeelano oon annaga supervise gareena ayaa ahmiyadda ah marka taasna hadbay bilaabanaysaa bilaahi waa garta qofka marka soomaaliya joogo ee laga yaabo inuu xataa barbaaray ama uu koray xilliyada dagaalada sokeeye wax badanna aan ka aqoonin hawo inay dowlad maamulato ahmiyadda idinkugu jiri karta eed u sharaxi karto maxay tahay dowladda federaalk ee soomaaliya inay hawadii dib u hanato oo lasoo wareegto maamulkeeda sida sida adig haddaan tusaale ahaan usoo qaadno waxa weeyaan xorriyadda waddanku complete ma aha haddii hawada dushiisa ah diyaaradaha maraya ay maamulayaan ama laga maamulayo waddan shisheeye marka waxaad waxay noqonaysaa innaga oo xurnimadeena dib u helnay oo kale ayaa arrintan aad ka soo qaaday waa gartay marka waxaad bal iga warantaa dhinaca amniga iyo tasiilaadka inkastoo marka horeba ku weydiiya haddana dhanka amniga markii la eego waxyaabaha waxay ugu ugu jirtaa kaalinta ugu muhiimsan soomaaliya sida loogu aamini karo amniga ayaa qeyb ka ah in dowladda soomaaliya ay damaanad qaadi karto marka goobta amnigeeda iyo sida aada u sugaysaan wax ma nooga sheegi kartaa macnaha sidaad la socoto magaalada muqdisho oo ah meesha laga maamuli doono hawada haduulaha ka raali noqdo meesha ugu amniga adag waa garoonka aadam cabdulla international marka aadam cabdulla international ayaa hadduu ilaahay ka raali noqdo laga maamuli doonaa halkaasi waxaa jooga ciidamo ajnabi ah iyo ciidamada dalka intaba amnigana waa meesha ugu amni badan ee waddanka kaasina waxa uu ahaa wasiirka duulista iyo hawada ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi salaad omar isagoo ku sugnaa magaalada edmonton gobolka albeerta ee kanada ayuu khadka telefoonka ugu warramay sahre cabdi axmed dhegaystayaal waxaa naga xasuusinaa in waraysigan oo dhammaystiran aad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga soo socda ee galabta iyo caawa
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal shan caruura ayaa ku dhimatay deegaanka kuwali waheri ee mandera county ee dalka kenya kadib markii qarax uu bam ay caruurtaasi ku ciyaarayeen uu halkaasi ku qabsaday shantaas caruurta ayaa waxaa midka ugu weyn uu jiray shan iyo toban sano iyadoo afarta kalena la sheegay in koob iyo toban sano jir uu u yaryahay bashiir ibraahim cali oo ka mida guddiga deegaanka kuwala waheri ee mandera county ayaa u warramay jaamac boole jaamac
shalay waktigii koob iyo toban meelahaas ilmaha yaryar oo kuwa ugu weyn shan iyo toban jir iyo ilaa koob iyo toban waxay soo ciyaarayen meesha magaalada kiliweri waxay arkeen bonki zamani oo dhul ku jir ay soo baxiyeen waa garta bonka ku karaacay shanta waa dhim allaha u naxariisto waxaa tidhi waa yaryaraayeen sakiir bay ahayn marka ma magaalada gudaheeda mise meel miya weeye meesha ay ku arkeen bamka uu ku qarxay magaalada shan saddex kilomitr ay ka jirta noo tilmaan mandera dhinaca ayay ka xigtaa waa banisa district kiliweri woda kiliweri location la waayahay marka shanta cunug waa ay dhinteen ma keligood bay ahaayeen mise dad kale ayaa dhaawac iyo wax uu soo gaaray dhaawac male shanta shanta shanta waa dhinteen shantuba ma hal qoys bay ka baxeen mise qoysas kala duwan ayaa dhalay kala qoosa kala dumin waa baaritaan ma samayseen biinada meesha ku jirtay oo ciyaalku ku ciyaarayeene ku qaraxday goormee la dhigay yaase dhigay baad is leedihiin waxaan ku waa waxaan milida waxaa dhigay british colony oo zamaan ay dhigeen meesha waxaa jirtay british fort oo zamaan ay dhisteen xagga u tageen waa marka waa miino duq ah oo muddo dheer meesha ku jirtay ha maxaad samayseen marka haddii aad ka mid tahay madaxdii deegaanka mandera dadka ay wax soo gaareen qoysaskii ay ka baxeen ilmahaasi maxaad u samayseen taxashaan ku jirnaa taxash haddaan ka baxno waxaan yeelana inaan geyno british government cotini ulajeedada aad dowladda britishka aada ugu geynaysaan maxay tahay iyugaa ku dhaafteen waad baxay lahayn hadda dad dad badan kuwa ilmaha waa dhinteen dad oo zamania ta ku kacan waa jira oo hadda lu qabin oo illa qabin iyugan ku haysana iyagaad u haysataan marka miinooyinkii kale ee meesha ku jirayna inaydan ka saaraan dhibkan dhacayna ay magdhow ka dhiibaan miya ha waxaad nooga warantaa bal intee ayaad ka war haysaan in miinooyin ay ku duugan yihiin ama kuwo hore ee gumaysigii ingiriisku uu ka tegey ama kuwa cusub ee dagaaladan sokeeye ee dalka iyo deriskaba ka socda wallahi meelaan kuwa ma jirta hadda tan tan iyo laakiin meesha meelahan ku meelahan joogno kiliweriga zamani waa meesha british ay ku dhisteen fortkoodi waa helikotarkoodi dhinacba dhinaca kiliweri waa booda dhinaca waa jara ethiopia dhinacna waa kenya meel kulli waxay ku dhiseen police post police postaas waxaa lalahay long time around ninety four seven el roba police station oo oo british ka leh waa gartay markii haddi intaasoo jeer oo miinaa ku dhaceen tan ugu kulmaynin Tan ugu- Dhammaan social media iyo tele- social media iyo technology ma kaarin dadkayna saasay ku dhamaanayin hadda because of the social media iyo technology aa la arki Ah, waxaanaan bad addu- adduunyada maqlay Eh, dhacdooyinkan horey u dhici jireen dad badan baa ku dhiman jiray xoolaha ku bixi jiray laakiin warbaahinta bulshada darteed ayaa hadda loo arkay awal lama arki jirin baad leedahay ha bashiir ibraahim cali oo ka tirsan mandheera county una warramaya bashi- jaamac buulle jaamac
aroor suuban dhegeystayaal mar kale halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a idaacaddeenna aroornimo idinkaga imaaneysa washington waxaa shalay magaalada muqdisho lagu soo gebagabeeyey ciyaarihii kubadda cagta ee koobka maamul goboleedyada oo ay isugu soo baxeen ciyaartii kama dambaysta ahayd puntland iyo jubbaland ciyaarta kama dambaysta ah ayaa ku soo dhammaatay hal iyo eber oo ay kooxdii maroodiga jubbaland ay ku guuleysteen wasiirka ciyaaraha iyo dhallinyarada jubbaland cabdiwaaxid axmed yare oo u warramayay laanta afka soomaaliga ee v o a isagoo weli ku sugan magaalada muqdisho ayaan qadka taleefonka kula xiriiray waxaanan ugu horreyn weydiiyey jawiga ciyaartii kadib jaamaca horta waan idin salaamaya adiga iyo bahda v o eda dhammaan ummadda soomaaliyeed dhammaan ummadda jubbaland mas-uuliyiinteeda ugu horeyn madaxweynaha axmed islaam soomaali meelay joogtaba jawiga maanta jaamaca aad iyo aad ayay farxad noogu lahayd anigi macalin khaliidi macalin khaliidi aan macalinkaygii soo ahaa ana cayaarihii waxaan ka qayb galay seventy eight seventy nine maantana anigu wasiir ah ayaan koobka qaaday marka jawi aad u wanaagsan ayaa ani macalinka waxaad nooga warantaa macalin khaliidii waxa uu ka yimid eh, maraykanka sida uu guulihii uu horey usoo hoyiyey uu mar kale usoo hoyiyey marka koobkii waad soo ceshateen baa la dhihi karaa arrintaas maxay idinkaga dhigan tahay arrintaas wax weyn bay nooga dhigan tahay soo ceshada keli ma ahe say u balaabato waaye jubbaland maroodyadii jubbada hoose ayaa weli jooga macalinkaladii fikradda uu ku yimi anaa wax ku lahaa Eh, waxaana u keenna waxay ahayd maadaama macalinkeenna uu ahaa sideed koob oo gobolada ah iyo koobkii ardayda ayuu qaaday sagaalkaas koob ayuu kismaayahayd tan markii loogu daro tobanay noqonaysa marka aada iyo aada ayaan ugu faraxsannahay macalinkalyada inuu yimaado kismaayo usoo dhaweyna weli uu ii yimaado anigoo wasiir ah oo macalinkii ah cabdiwaaxid haddii marka aad dhinaca kale ka eegto wakhtigu wuu isbedelay marxalado adag ayaa lagu jiraa ciyaaruhu sidii hore firfircoonidooda uma lahan oo meel walba laguma ciyaaro maamul goboleedka aad matalaysa ee wasiirka u tahayna jubbalandna ma wada martaan oo ma wada tagtaan meelaha qaarkood weli al-shabaab baa idinka haysto marka ciyaartoyda sideed ku soo xusheen makismaayon baad ka xusheen mise waad u gacan haadiseen reer jubbaland oo dhan jubbaland inaan ka qayb galay jiri jubbada hoose ha u badnaato gedo waxaan ka keenay toddoba qof jasiiradaha waxaan ka keenay ilaa iyo sideed qof jubbada dhexe shan qof ayay ahaayeen magar si fiican waxaan xareenay afar afartan iyo laba qof ayaan markii ugu horreysa xareenay waanu kala saarnay laba iyo labaatan laba iyo labaatankaas saddexda gobol oo jubbaland way ka muuqdaan marka hadda aad ciyaartii aad bal wax yar faahfaahin naga siisid ee soo bilow maalmihii ee ciyaaraha gobolladu ka bilowdeen gobolka banaadir ilaa iyo shalay oo aad soo gebagabayseen marxaladuhu way ka duwanaayeen marka aad adigu ciyaartooyga ahayd sida aad sheegtay toddobaatan iyo sideed iyo toddobaatan iyo sagaalkii bal sawirka isu kaana barbardhig labadaa waqti horta labada waqti isku mid ma aha annaga waxaan haysanay wax badan oo noo sahlaaya in aan noqono ciyaartoydii soomaaliya ugu weyna sano walba waxaan ku lehayn afar iyo shan ilaa iyo lix qof ayaan qaranka iyo shareecada axmed noogu imaan kasoo bixi jiray hooyadii kubadda cagta soomaaliyeed aan ahay. jawiga maanta jooga iyaga ma haystaan fursadihii annagaan haysana waxaa ka mid ah garoomadii waxaa ka mid ah sukeynkooda iyo dhaqaalihii lagu maalgelin lahaa waxaas oo la iskugu keeni lahaa dhalinyarada laakiin hadda waxaan filayaa wax badan oo badan badan ayaa ka baxay cayaarihii safarkan iskugu yimi maamul goboleedyada safarkii hore jubbaland hadday ka fiican tahay sababtoo ah madaxweynihii iyo dowladda jubbaland ayaa usoo istay dad badan ayaa islaha madaxweynaha isboorti ma danayo laakiin waxaan qirayaa maasha allah inuu noo galay booskii shiro suudi iyo karakuus inuu noo galay ayaa sankan aaminsana laakiin eh, dadana waa iska bedelayeen laakiin waxaa dadku qaar waxay qabaan in ciyaaraha la siyaasadeeyey oo markii maamul goboleedyada loogu magac daray ee gobolladii aan loogu magac darin ay arrintaasi siyaasad isu bedeshay sidaas la hadligeedna madaxweynayaashu ay safka hore usoo istaageen taas ma qabo sababto ah waxa weeye haddii la yidhaahdo sideed iyo tobanka gobol ha laysu keeno ubaaxanya gobol walba meeshiisa in loogu geeyo tababaradii arbitarayaashii goroma meesha maraa wadankan soddon sana u burbursanaa waxaan usoo koobnay us waan isku soo qaadnay in la ballaariyo sideed loo gabayo laakiin markaan fiirino caqabadaha dhaqaalaha aad way u liitaan ma suurtagelayso saddexda gobol oo masalan jubbaland ah inaan mid walba mid- midkiisa u yimaado gobolada kalena waa naga sii liitaanba qaarkood ugu Marka, dambeyntii taasaa keentay taasaa keentay inaan siyaasad aheene waktigaasaas la yeelay ugu dambeyntii ciyaarihii waa ay soo gabagaboobeen koobkii adinkaa qaaday ciyaarahan in la qabto caasimadii dalka muqdisho lagu qabto ee maamul goboleedyadana ay ka soo qayb galaan si nabadana ay ku soo dhammaadaan oo koobkii lagu kala baxay maxay uga dhigan tahay guud ahaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaana dhallinyarada ay uga dhigan tahay waxay u noqonaysaa tusaale fiican si sano dambe loo helo inta timi in ka badan ama in ka fiican la helo waxayna tusaysaa aan u jeednaa anaga aniga masalan ciyaartooyan soo ahaa waxaan arkayaa tiim kusoo kordhay maamul goboleedyada waxaan qaban rabnaa siyaasadii isboortiga horta in la bedelo ay u baahan tahay awal waxay ahayd xidhiir kubadda cagta soomaaliyeed xamar u joogay maamul goboleedyadu waxba kuma laha arbitarayaashu waxba kuma laha marka waxaan filayaa sanadka dambe annagoo intan ka fiican xiriirkiina ku jirna arbitarayaashina ku jirna inaan imaano oo la baahiyo oo laga dhigo wax soomaalida ay wada leedahay marka iftiinkaasaa ii muuqda madaxda qaranka iyo madaxda maamul goboleed waxaa usheegaa sportiga iyo fanka haddii la taageero dhallinyaradaneeto la taageero inay wax weyn nabadda ka tarayso ayaan anig qabaa kaasina waxa uu ahaa wasiirka ciyaaraha ee dhallinyarada jubbaland cabdiwaaxid axmed yare haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha maxamuud mascade ayaa inoo haya
kulanti waxaan u wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha magaalada london xalay kulan xiiso badan ayaa waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee arsenaal iyo liverpool wacdaarihii ka dhacay barnaamijkaad ku maqli doontaan maantana kulankii dunida loogu jeclaa ee kooxaha oo ay iskaga hor yimaadeen el clasico real madrid iyo barcelona ayaa isku herdinaya garoonka benabeyu ee magaalada madrid hase ahaatee magaalada muqdisho shalayta waxaa lagu soo gebagabeeyey koobka ciyaaraha maamul goboleedyada ee soomaaliya kaasi oo ciyaartiisa kama dambaysta isugu soo baxeen kooxaha jubbaland iyo puntland ciyaartan oo ahayd ciyaar adag islamarkaasina taageerayaasha labada gobol ay garoonka soo camireen iyo bahda sboortiska ayaa waxay socotaba qaybtii dambe ee ciyaarta waxaa u suura gashay kooxda kubadda cagta ee jubbaland inay hal iyo eber kaga badiyaan kooxdii matalaysay gobolka puntland sidaasina waxaa ciyaartu hal iyo eber ay guushu ku raacday kooxda maamul goboleedka jubbaland sidaasina waxa ay haatan ku hantiyeen horyaalka koobka gobollada waxa ayna dabcan kooxda puntland ka socotay ay ka xayuubiyeen ama ay ka faramuruujiyeen koobkan oo iyadu ay difaacanaysay waxaana haatan ay kooxda kubadda cagta ee jubbaland ku noqonaysaa magaalada kismaayo oo taageerayaal fara badan ay xalay iyo maanta ka dabaaldegayaan haatanna magaalada london iyo kooxaha kubadda cagta ee arsenaal iyo liverpool oo ciyaar adag habeenkii xalayha iskaga hor yimid ciyaartan ayaa qaybtii hore waxaa arsenaal lagu dharbaaxay laba gool iyo waxba ciyaaryahanada coutinho iyo maxamed saalax ayaa ku galgashay kooxda arsenaal waxaana arsenaal lagu helay fursado ka badan saddex oo qaybtii horeba shan gool iyo waxba waa laga dhalin karay hase ahaatee nasiibku uma saamixin qaybta dambe ciyaarta markii laisugu soo noqday wuxuu macallinku u sheegay lama yaqaan kooxda arsenaal hase ahaatee saddex gool oo degdeg ay isku xijisay oo weliba muddo lix daqiiqa gudahooda ay saddexdaasi gool ku dhaliyeen alexis sanchez shaaqa oo bambo gool u eg shabaqa kooxda kubadda cagta ee barcel ee liverpool ku hubsaday iyo masud ozil oo gool qurux badan arsenaal u dhaliyay hase ahaatee farxaddii iyo niyaddii u soo noqotay kooxda arsenaal waxaa ceel ku riday ciyaaryahanna roberto varminio oo isagu gool uu siiyey kooxda arsenaal ka dhilayey kaasi oo ciyaarta saddex iyo saddex ka dhigay labadan kooxoodse waxay soo bandhigeen ciyaar xiiso badan oo dadka jecel in ciyaartu ay weerar iyo weerar celis noqoto ay habeenkii xalay ahaa ku raaxaysteen waxaana labada macallin dadka ciyaaraha ka foollaa- ka foollaadahi ay ku eedeeyeen in labadooduba ay iska iloobeen sida difaaca loo galo amaba saddex dhibcood lagu guulaysto oo waayo difaacooda qaladaad ay galeen ayaa mid waliba saddex gool lagaga dhaliyey waxaana dalka ingiriiska oo la jecel yahay in difaaca laysku galo ay ku doodeen dadka ciyaarihiisa ka falloodahi in labadan macallin aanay kooxahooda horyaalka dalka ingiriiska u suura gelin karin inay ku guulaystaan si kastoo noqotaba labada kooxood ayaa la arki doonaa inay kaalinta afaraad ee horyaalka dalka ingiriiska ku xafiltamaan taasi oo sannadkan ay adag tahay ciddii geli lahayd haddana magaalada madrid kooxaha kubadda cagta ee barcelona iyo real madrid ayaa kulankii ugu horreeyey ee xilli ciyaareedkan ee alclassico isku arkaya magaalada madrid xidigaha ronaldo iyo messi ayaa mar kale la filayaa inay sardiyaan kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa waxay iyadu haatan horyaalka dalkaasi si aada u hogaaminaysa oo waxa ay kooxda kubadda cagta ee real madrid ay ka sarraysaa koob iyo toban dhibcood real madrid haddii ay ka badiso barcelona waa ay ku soo dhowaanaysaa oo saddex dhibcood ayay halkaasi ka goosan doontaa hase ahaatee haddii laga badiyo waxaa ceel ku sii dhacaysa rajadii ay lahayd real madrid inay ku soo qabato kooxda kubadda cagta ee barcelona haatan kooxda kubadda cagta ee real madrid kaalinta afaraad ayay ku jirtaa halka barcelona ay hoggaanka horyaalka dalkaasi u hayso waxaa dad fara badan ay leeyihiin barcelona waa laga awood badan yahay maadaama guriga real madrid ay ku ciyaarayso kulankanina waxau noqon karaa kulankii ay real awooddeedii ciyaareed iyo magaceedii ku soo ceshan lahayd laakiin dadka meesi taageerahay waxay leeyihiin mucjisadiisa ayay adag tahay real madrid in ay ka guul hesho si kastoo noqotaba la arki doonee halka guushu ay aaddo maanta marka labadan kooxood ay ciyaartoodu soo gabagabowdo dhegaystayaal xubintii ciyaaruhuna waa naga taatan iyo kulan dambe waa mascadoo idila sidaa iyo nabadgelyo
waa tahay mascado waad mahadsan tahay markana codkii deeqe axmed
xiskaygaadaan la tegay kalmadoo dhiigayga xulo xadayda dhaaqaajiyo qalbiga haxaadanteeya iyo xusuusta adahay baday xiskaygaadaan la tegay kalmadoo dhiigayga xulo xadayda dhaaqaajiyo qalbiga haxaadanteeya iyo xusuusta adahay baday xubbigan igu sii kordhiyo dareenka xaggaaga jira tartaxiisaha qabo xabiibi xabiibi adaa i badaye adaa i badaye xubbigan igu sii kordhiyo dareenka xaggaaga jira dartaxiisaha qabo xabiibi xabiibi adaa i badaye adaa i badaye
fanaanada deeqe axmed codkeedaas idaacaddii subaxnimo ayaan kusoo gebagabeynaynaa jaamac buulla jaamac iyo anigoo ah saare cabdi axmed ba waxaan idin leenahay intaynu mar kale galabta afrikada bari xaggiinna marka ay tahay saacadda aan kulmi doonno nabadgelyo
xusuusta jacaylka iyo adaa xeerkiisa maray adaa xeerkiisii maray adiga xeerkiisa maray xidhiirkii caashaqiyo xabiibi markaa ku idhi xusuusti jacaylka iyo adaa xeerkiisii maraye xusuusti jacaylka iyo adaa xeerkiisii maray adaa xeerkiisii maraye adiga xeerkiisa maray xishoodka la aamuse xilliga aan gala hurdada inaad sooxa aadirtood wadnaha axeeraadaad u tahay